بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم الإمام السفاريني رحمة الله عليه في نظمه في المقدمة في ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظام واعلما ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaa naadimku calayhi raxmat ullaah abyaadan caawa uu kaga waramayaa muqadimadii waana tii uu ku tilmaamay abyaaddii aynu soo maray nadamtuhaa fii silkiha muqadima wa sita abwaabin kadaaka khaatima wuxuu inoo soo sheegay inuu nadmigan ku tahay saddex arrimood muqadimo iyo lix baab iyo khaatimo waxaa markaa caawa darsigeennu uu ku saabsan yahay muqadimadii ugu horeysay marka lixdii baab iyo khaatimadiina waa inoo dambeysaa almuqadima sida raajixa waa bikasri daal waana ismi faacilo min qadama yuqadimu fahuwa muqadim marka almuqadima waa hordhaci muqadimadana culimadu labay ku ilaaqaano muqadimat lcilmi iyo muqadimat lkitaab muqadimat lcilmi waa hadba cilmiga ama fanniga la gelayo muqadimada ka horeysa ee fanniga tacriifkiis iyo mowduuciis iyo haayadiis iyo wuxuu ka hadlayo caddaynaysa taa waxaa la yidhaha muqadimat lcilm muqadimat lkitaabna waxaa la yidhaahdaa waa intaan maqsuudka kitaabka loo dhaadhicin hadalka ka horeeya ee hordhaca ah ayaa la yidhaha muqadimat lkitaab marka muqadimadani muqadimat lcilmi maahee waa muqadimatu lkitaab waana hadal hordhaca oo ka horeeya intaanu naadimku maqsuudkiisa u dhaadhicin hadal ka soo horeeya weeyaan waxaanay muqadimadan mowduuceedu u yahay tarjiixu madhabi salaf calaa madhabi alkhalaf rajaxidda laga rajaxaayo madhabkii salafka waa dadkii wanaagsanaayee hore saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin madhabkoodu inuu ka xoog badan yahi uu ka rajaxan yahay yani madhabkii dadkii dambe alkhalaf quruntii ka dambeysay khayr iyo wanaag oo dhammina wuxuu ku jiraa fii madhabi salaf in diinta ilaahay loola noqdo wax walba dadkii hore wanaagsanaa waxay ku sugnaayeen saxaabadii iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin waayo saddexdaa qarni ayaa ilaahay iyo rasuulkiisuba khayrkiiyo wanaagga uga markhaati kaceen wixii ka dambeeyey ayaana fasaadkiiyo fitanku ay fara bateen waxa uu naadimku yidhi calayhi raxmat ullah fii hadihi lmuqadima iclam hudita anahu jaءa alkhabr can اnabiyi اlmuqtafى khayr اlbashar waxa uu yihi iclam waxaad ogaataa hudiita lagu hanuuniye waa khabariyatu lafda wainshaa'iyatu macnan waana jumlo ducaa'i ah yacni allaha ku hanuuniyo weeyaan waa ducaa ducaaun lahu marka waxa uu ihi iclam waxaad ogaataa mukhaaabow hudiita lagu hanuuniye yacni alle ha ku hanuuniyo hidaayada ha kugu hagaajiye waxaad ogaataa annahu ay ana alamra washa'na arrinkiiyo xaalku inuu yahay jaaa inuu ku yimid alkhabaru xadiidkii ama warkii inuu ku yimid can innabiyi nebiga xaggiisana uu ka yimid warkaa ama xadiidkaasi sala allahu calayhi wasalam nebigii almuqhtafaa ay almutabac ee la raacayey nebigii khayrilbashari dadka ugu khayrka badnaa waxaad ogaataa warka iyo xadiidku inuu kaga yimid hee bianna dii intani alummata ee ummadda ihi waa ummaddii nebi muxamede sowfa taftariqu ay u kala kici doonto ama u kala tegi doonto bidcan wa sabciina dhowr iyo toddobaatan yacnii dhowr iyo toddobaatan qaybood inay u kala kici doonto ictiqaadan liajli lictiqaad dhowr iyo toddobaatankaana ay ugu kala qaybsamayso ictiqaad dartii midiba ay wax gaara ictiqaadsanta oonay isku caqiide ahayn waalmuxiqu ay aladii cala alxaq dhowr iyo toddobaatankaa ka xaqa ku taaganina maa kaana waa ka ahaaday fii nahji nebiyi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dariiqiisii ka ku sugnaaday weeyi nebigii almustafaa ee la doortay iyo wa saxbi asxaabtiisu waddaday hayeen ka hayo weeyi min hayri sayqin leexasho la'aanteed isagoo aan qofku ka leexanayn dariiqoodii oo macnaha aan kaga leexanayn khuluwi iyo inuu ku talax tago wajafaa ay min hayri jafaa'in iyo goyn ama gaabin la'aanteed macnaha isagoo aan ka gaabinayn sharcigu xuduuddii uu dhigay marka min hayri zayfin wajafa min hayri zayqin wajafaa ay min hayri ifraatin walaa tafriid isagoon kuna talax tegayn kana gaabinayn ku sugan ma ana calayhi wa asxaabi saddexdan bayd waxa uu naadimku ku tilmaamay dee madhabka salafka oo ah nebi moxamed iyo asxaabtiisu waxay ku sugnaayeen hidaayadii hanuunku inuu ku jiro wax ka soo hadhay oo xaqiina aanu jirin oo beydka ugu horeeya waxa uu yihi iclam hudiita anahu jaaa alkhabr can inabiyi almuqhtafaa khayr اlbashar waxaad ogaataa nebigii la raacayee basharka ugu khayrka badnaa xadiidkii inuu ka yimid xaggiisa almuqhtafaa waa almutabac kii la raacayey khayrilbasharna waa basharka kii ugu khayrka badnaa basharkana waxa bashar loo yidhi waa bani aadamka ee waa liduhuuri abshaarihim waa jidhkooda muuqda een waxa weeyaan dee shay ku dahaadhnayn ilan xayawaanaadka iyo xoolaha dhogor ayaa jidhkooda ka sarrayso ku dahaadhan waana xikmad ilaahay si ay kulaylka iyo qabowga uga ilaaliso laakiin maadaama bani aadamka ilaahay u soo rogay huga iyo libaaska inay cawradooda ku asturaan dee jidhkoodu waa iska muuqdaa oo ma dahaadhna marka maadaama jidhkoodu muuqdo ayaa bashar loogu magacaabay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheekhu tilmaamay khayrulbashar inuu yahay khayriyadaasina waa mutlaq dhinac walba wuu ka khayr badnaa hadday abuurka tahay hadday dhaqanka tahay hadday cibaadada tahay hadday cilmiga tahay hadday cabsida alla tahay hadday ictiqaadka tahay fii kulli jaanib waa khayriya mulaqa ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ahaa dadka ka ugu khayrka badan macnaha khayriyada cid kale loo sugaa dee waa nisbi oo waxa laga yaabaa sidii axmed ibnu xambal xali aynu soo tilmaamanay awsaaftiisa dee awsaaftaasi maaha mulaqe waa nisbi oo waa binisbati lmanduuna yacnii cidda isaga ka hooseysa marka loo eego ayuu awsaaftaa lahaa laakiin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa ilaaqan si walba marka loo eego waa khayrulbashar oo cid isku dhereerin karta oo isgarab taagi kartaa ma jirto dabeed sheekhu waxa uu tilmaamay biana di lummati sowfa taftariq bidcan wa sabciina ictiqaadan walmuxiq dii waa ismu ishaare ismu ishaarahana sidaad kawaakibka kusoo dhigateen lama idaafeeyo oo waa khalad inaad tidhaahdo biana dilummati ummadani dilummati oo diida oo ismu ishaaraha ummati aad u idaafiso waa khata luqa ahaan iyo naxwo ahaan laakiin ismu ishaaraha waxaa ka dambeeya ku bayaami ama ka bedel oo biana diitani alummati ummadani waa bedel ama biana diitani alummati ee ummadda ah waa bayaan labadaasunbaa kuugu bannaan biana diitan alummata marka labada jeerbana ilandiidii waxa weeyaan maadaama ay maxalu nasbo taallo anna ay ka horeyso labada jeerba alummata nasbadu way ka daahiraysaa laakiin diidaa maxalu nasbada taalle ku beyaami ama ka bedel laakiin ha u idaafaynin oo ha hoos dhabin oo dil ummati ha odhan marka sheekhu waxa uu tilmaamay in ummaddani ay dhowr iyo toddobaatan qaybood ama firqo ama kooxood u kala kici doonto ummadda la ishaaraya waa ummatulijaaba ilaa ummaddu ummatu dacwo iyo ummatulijaabay kala leedahay ummatu dacwa yacni waxa weeyaan dee macagaalada iyo yahuud iyo nasaare iyo mushrikiin ayaa soo gelaya waa ummatu dacwa oo gaaladu waxaa ummatu dacwo loo yidhi liannahum yudcauna ila alislaam dee iimaanka iyo towxiidkaa loogu baaqaya marka gaaladu iyagoo ummaddii nebiga ah dee waa ummatu dacwa laakiin iyaga waa loo baaqaya may ajiibin laakiin inta nebiga raacdee rumaysay sala allahu calayhi wasalam oo muslimiinta ahlulqiblaha ah iyaga waxaa la yidhaha ummatulijaaba ilin way ajiibeenoo way rumeeyeene idan saddex iyo toddobaatanka fariiqo cidda u kala kacaysa waa ummatulijaabadii halkaa markaa waxaad ka garanaysaa firaqan la sheegaya dee gaaladii maahe waa tawaa'ifkii iyo firaqii islaamigaha ee islaamkiiyo diinta u nisbe sheeganayey laakiin caqaa'idka baatilkaa ku kala tegay isku khilaafay waxa uu tilmaamay sheekhu waxa lagu kala tegay caqiide inuu yahay oo ictiqaadan buu yidhi waxaanu ishaarayaa xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee saxiixa ahaa ee xalayna aynu tilmaanay sataftariqu hadihi lumma markii iftiraaqii yahuudiya nasaare nebigu uu ka soo warramay ayaa gebagabadiiyo gunaanadkii waxa uu yihi wasataftariqu hadihi alumma cala alaain wa sabciina firqa kulluha fi nnaari ila waaxida yacni ummadda nebi moxamed waa ummatulijaabaha ah waxay u kala kici doontaa saddex iyo toddobaatan kooxood waxa uu rasuulku yidhi kulluhaa fi nnaari ila waaxida yacni firaqaasi dhammaantood waa fi nnaar mid mooyaane mid baa badbaadaysa taa badbaadaysaana man kaana calaa maa ana calayhi wa asxaabii yani nebiga markii la weydiiyey ta badbaadaysaa waa ayo si aad adigu miisaankaaga ugu qiyaasato waxa waaqaca iyo noloshaada ka jira miisaan iyo manhaj cad buu ku siiyo aad ku qiimaysanayso wax kastood aragto wuxuu yihi man kaana calaa maa ana calayhi alyowm wa asxaabii manaa ta badbaadaysaa waa ta ku sugan aniga iyo asxaabtaydu maanta waxaanu ku sugannahay waxna aan ku soo darin waxna aan ka dhimin sideedii ugu sugan wixii aanu ku sugnayn aniga asxaabtaydu markaa sheekhu waxa uu tilmaamaya markuu leeyahay anahu jaءa alkhabr can الnabiy xadiidkaas iftiraaqa ummadda ka waramaya ayuu tilmaamaya sheekhu calayhi raxmat اllah dabeed sheekhu wuxuu caddeeyey cidda xaqa ku taagan oo sida rasuulku caddeeyey adee ma ana calayhi waasxaabi waxa uu ihi wlmuxiq ma kana fi nahji الnabiyi اlmustaفى wasaxbihi min gayri zayqin wajafa saddex iyo toddobaatanka wax xaq kaga taagan oo ka badbaadaya cidda ku sugan nebiga iyo asxaabtiisu waxay ku sugnaayeen marka fii nahji nabiyi lmustafaa wa saxbihi dee waa ma ana calayhi wa asxaabii manaa cidda badbaadaysa waa ciddaas waxa uu weliba kusii bayaamiyey min gayri zayqin wa jafaa ay min gayri ifraatin walaa tafriid macnaha iyadoon ghuluwi iyo talax tagna la samayneyn oon sharciga xadkiisii la dhaafinayn oon laga badbadinayn jafaa iyo ka gaabin iyo gaboodfalna aan la samaynaynoo dee wixii layna faray iyo xuduuddii sharciga aan laga gaabinaynoo gaboodfal aan lagu samaynayn laakiin si wasad iyo dhexdhexaad iyo ictidaal ah loogu sugnaanayo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheekhu yidhi iclam waxaad ogaataa hudiita lagu hanooniye allaha ku hanooniye anahu ana alamra washana arrinku inuu yahay jaaa alkhabaru inuu warkii ku yimid ama xadiidkii u yimid can inabiyi nebiga xaggiisana uu ka yimid sala allahu calayhi wasalam nebigii almuqhtafaa ay almutabac ee la raacayey nebigii khayrilbashari dadka ka ugu khayr badan ahaa maxaa ka yimid xaggiisa bianna dii intani alummata ee ummadda nebi moxamedi waa ummatulijaabadii iyo muslimiintii eh sawfa taftariqu inay u kala kici doonto u kala qaybsami doonto bidcan wa sabciina dhowr iyo toddobaatan qaybood ictiqaadan liajli ictiqaadin ictiqaad dartiina ay u kala tegi doonaan waalmuxiqu ay aladii cala alxaq intaa ka xaqa kaga taaganina saddex iyo toddobaatankaas maa kaana waa ka ahaaday fii nahji الnabiyi salى اllahu calayhi wasalam nebiga waddadiisii ka ku sugan weeyi nebigii almustafaa ee la doortay iyo wa saxbi asxaabtiisu waddaday hayeenka haya weeyi min hayri sayqin isagoon ka leexan oo macnaha aan kaga leexan xaqa huluwi u sameeyo wajafaa wa min hayri jafaa'in iyo isagoon ka gaabin oo macnaha aan gaboodfal iyo taksiir aan samayn oo macnaha leexashada xaqa laga leexanayo ima bilghuluw wa ima bitafriid imaa in xaqii lagaga leexdo talaxtag lagu talaxtago huluwi la sameeyo wa imaa in lagaga leexdo taksiir iyo gaboodfal yacni labada midna aan ku sugnayna iska ilaaliya zayga iyo jafaaga waa ifraadka iyo tafriidkiiah rasuulka sal allahu calayhi wasalam isagoo ku tilmaamay naadimku khayru lbashar waxaad ogaataa in dadku nebiga sala allahu calayhi wasalam arrinkiisa ay ku yihiin darafaani wa wasad laba daraf iyo dhexdhexaad daraf way ku talax tegeen nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaa ay siiyeen khasaa'istii rubuubiyadee ilaahay la gaarka ahaa oo inuu wax walba isagu sameeyo oo isaga la baryayo oo la caabudi karo yacni darafkaasi waa darafulghullaad waa kuwa nebiga xaqiisa iyo ammaantiisa ku talax tegey ilaa xadkii alla u dhigay ay dhaafiyeen waa hullaad baa kuwa laydhaah darafka ka soo hor jeedaa kuwaana waa ahlu tafriidka ama muqasiriinta oo waa kuwa nebiga xaqiisii ka gaabiyee ku gaboodfalay ee khayrkii iyo sifaadkii iyo sharaftii alla u siiyey u diiday kuwaasina waa ahlu tafriid ahlulxaquna waa wasatun bayna darafayn labadaa dacal ama labadaa daraf ayaa ahlulxaq iyo ahlu sunnaha atbaacu salaf dadka ahlul aharka ee salafiyiinta ah yacni labadaa dacal ama labadaa daraf ayay u dhexeeyaan oo waxay ugu dhexeeyaan nebiga sala allahu calayhi wasalam khasaa'istii iyo maqaamaadka alla uu siiyey sharafta uu leeyahay dee way u sugayaanoo waa khayruulbashar ayay ictiqaadsan yihin inuu yahay wa maca daalik ma dhaafinayaan halkii ilaahay dhigay oo khasaa'ista rubuubiyada dee ma siinayaan ee waxay leeyihiin waa cabdullaahi wa rasuuluh waa addoonkii ilaahay iyo rasuulkuu ilaahay soo diray markaa siduu sheekhulislaam yidhaahdo waa cabdun falaa yucbad wa rasuulun falaa yukadab waa addoon ilaahay doortay oo isaga la caabudi maaye isaga ilaahay caabudaya wa rasuulun falaa yukadab waana rasuul alla uu soo diray oo dee la beenin maayo macnaha labada darafba dee waa lagu gaaloobaya haddaad caabudood ku talax tagtood cibaadadii alla siisana dee waad ku gaaloobaysa haddaad xaqiisii ka gaabisood ku gaboodfashood xataa risaaladii u diidana dee waad ku gaaloobaysa laakiin maxaa islaamnimadii saxda ay tahay inaad halkii alla u dhigayna u daysa cabdullaahi wa rasuuluh yacnii maqaamkii iyo sharafta alla uu siiyeyna aad waxa weeyaan u qirtay inuu yahay khayruulbashar waxay culimmadu yidhaahdeen kelimatu umma biana dilummati sawfa taftariq macaani ayay ku timaadda afar ah waxaa loo adeegsadaa ama loo isticmaalaa lafdiga umma bimacna zaman sida allah uu yidhi wadakara bacda umma ay burhatin min azaman waxaa kaloo loo adeegsadaa lafdiga umma bimacna almilla waina hadihi ummatukum ummata waaxida waxaa kaloo loo adeegsadaa lafdiga umma bimacna alimaam waa almuqtadaa bih ninka lagu dayday qudwada ah ina ibraahiima kaana umma waxaana loo adeegsadaa lafdiga umma bimacna طaa'ifa sida nadmiganba ku sugan ee xadiidkana ku soo aroortay oo sataftariqu hadihi اlumma biana di lumma sawfa taftariq bidca wa sabciina yacni waa dhowr iyo toddobaatan طaa'ifo ama firqo marka lafdiga umma bimacna طaa'ifa wuu noqdaa bimacna alimaam wuu noqdaa bimacna الzaman wuu noqdaa bimacna almilana waa noqdaa walaysa hada الnasu jazma yuctabar fii firqati ila calى ahli اlahar waxa uu naadimku yidhi walaysa ma ahaanin haadaakani annasu ee naska ah naskan ma ahaanin waa xadiidkan ku soo arooray firaqa ah jazman ay qaطcan go'naan ma ahaanin yani sida la goynaye la hubo weeyaan jazmigu sida yaqiinta ah naskani ma ahaanin yuctabaru mid loo eegayo ama lagu qiimaynayo o lagu dabaqayo fii firqatin koox ilaa calaa ahli اlahari xadiidka nebiga kuwa ehelka u ah mooyaane ahlu sunnaha iyo atbaacu salaf waxa uu sheekhu yidhi naskan kuluhaa fi الnaari ila waaxida ma ana calayhi wa asxaabi naskaa waxa la hubaa oo go'an inaanu ku rumoobeyn ahlulxadiid mooyaane cid kale oo ahlulxadiidka iyo ahlulaharku waa ayo aharku dee wixii rasuulka laga wariyey sala allahu calayhi wasalam marka macnaha kuwa ku socda wixii nebi muxamed laga wariyey ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa ka sugnaaday aharkaa iyo dariiqaa rasuulka iyo asxaabtiisa kuwa ku sugan ayuunbaa xadiidkani ku rumoobaya hadalka sheekha dee fii firqatin ilaa calaa ahli laharna iskamuu odhane muxuu deliishanayaa dee rasuulka markii la weydiiye kulahaa fi naari ilaa waaxida man hiya ya rasuul allah qaala man kaana calaa maa ana calayhi wa asxaabi nebi moxamed baa warkaa caddeeyo bixiyey yacnii ta badbaadaysee xadiidku ku rumoobayaa alfirqa annaajiya alطaa'ifa almansuura waa cidda ku sugan aniga iyo asxaabteed waxaanu ku sugannahay marka waxa weeyaan dee ahlulxadiid iyo ahlulahar ayaa dariiqii salafka iyo saxaabada ku sugan mar walbana salaamadu if iyo aakhiraba waxay ku jirtaa nahjiga iyo ariiqaas saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin halkay mareen in la maro ayaa badbaadadu ku jirtaa waana manhajka salafka iyo addacwa salafiya ama salafiyiintu yacnii manhajka ay ummadda iyo dadka ugu baaqaan ee lagu badbaadayaa kaas weeyi laakiin tafaruqa iyo firaqa iyo axsaabta iyo ictiqaadaadka baatilka ah ee lagu kala tegey badbaada kuma jirto waana ta waciidka iyo goodiga adagi ku soo arooray kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida waxau markaa naadimku yidhi walayse ma ahaanin haadaakani annasu ee naska ah waa xadiidkan iftiraaqan ku soo arooray jazman go'naan ay qaطcan yacnii sida la hubee go'an ma ahaanin naskani waa xadiidkani yuctabaru mid lagu qiimaynayo loo fiirinayo fii firqatin qolo qolo mid lagu qiimaynayo lagu dabaqaya ma ahaanin ilaa calaa ahli اlahari aharka iyo xadiidka nebiga kuwa ehelka waa mooyaane cid kale ku rumoobi maayo yacni cid kaloo uu ku dhacayaa ma jiro idan dee kun min ahli اlxadiidi wاlahar yacni cidi kaama xigto saynu hore u tilmaannay madhabka salafka iyo ahlulxadiidku waxa uu manaahijta iyo dawaa'ifka kale kaga duwan yihi yacni cid mucayana oo kuu kaantaroolaysa ama bayco kaaga qaadaysa ama yacni xero gaar u oodatay ma jirto waa keliya inaad ku qanacdo kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo fahamkii salafka oo saxaabada waman tabicahum biixsaan intaa haddaad ku qanacdo fa anta ahlulahar sidaasaad ahlulxadiid ku tahay sidaasaad ahari ama salafi ku tahay waxa uu sheekhu yihi marka ahlulaharka isagoo tilmaamaya fa ahbatuu nusuusa bitanziihi min hayri tactiilin walaa tashbiihin fa ahbatuu waxay sugeen ahlulaharku annusuusa nusuustii ayay sugeen waa kitaabkiiyo sunnadii adiladii kitaabkiiyo sunnada way sugeen bitanziihi waxaanay ku sugeen tanziih macnaha nasihid ilaahay ay ka nasahayaan oy u diidayaan ceeb iyo nuqsaan oo dhan min hayri tactiilin iyagoon cadilayn asmaada iyo sifaadka ilaahay oo bimacnaa aan inkiraynoon ilaahay u diidayn oo tactiilku dee in asmaad iyo sifaadkii la inkiroo la diido macaanidoodii laga madhnaysiiyo loo diido macaanidii saxda ahayd ay tusinaysay asmaad iyo sifaadku walaa tashbiihin iyo iyagoon ku shabahayn khalqigiisana aan tusaale iyo shabah uga soo qaadanayn waxa uu sheekhu tilmaamay manhajkii salafka ee ahlulxadiidka ee ahlulahar ee la rabay dee atbaacdooda ahlu sunnuhuna inay ku sugnaadaan waxaan u sheegay inuu yahay madhabu ahli lahar alihbaat inay nusuustaa kitaabka iyo sunnada wixii ku soo arooray inay sugayaan kuna sugayaan yacni waxa weeyaan bitanziih nasihid ay ilaahay u diidayaan wax alla wixii aanu cunamin in laa'iq ku ahayn waxaanay ugu sugayaan sifaadka si aan tashbiih aanu ku jirin oo dee khalqigiisa ku shabihi maayaan waxaa la yidhaha marka waa ihbaatun bilaa tamhiil wa tanziihun bilaa taciil ihbaatu bilaa tamiil macnaha waxay asmaad iyo sifaadka u sugayaan iyagoon khalqigiisa ku maalayn oon ku shabahayn waayo laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir ihbaatka iyo tanziihu labaduba aayaddanay ku jiraan oo nafyigii iyo tanziihii laysa ka milihi shay ilaahay wax la midih ma jiro waxaa laga nasahay dee tamiilka iyo miliyo wax lamidoo shabaha inuu jiro waa loo diiday ibaatkiina wa huwa samiicu lbasiir ilaahay waa kii maqal badan ee arag badan samcigii iyo basarkiina hadda waa loo sugay ogow idan isma diidayaan ibaatka iyo tanziihu oo dhinac waxaa laga nasahayaa khalqigiisa inuu shabaho iyo wax alla wixii nuqsaana waa loo diidayaa dhinacna waxaa looga sugayaa asmaada iyo sifaadka isagu uu naftiisa u sugay ama rasuulkiisu u sugay sala allahu calayhi wasalam marka aayadda laysa ka milihi shay waa tanziihi wa huwa samiicu lbasiir waa ibaatkii marka waa ihbaatun bilaa tamiil samci iyo basar baa loo sugayaa laakiin samciga iyo basarka ilaahay loo sugay inuu wax maqluuq wax arko dee la mid maaha ka makhluuqa oo makhluuquba waxna wuu arkaa waxna wuu maqlaa laakiin samcullah laysa ka samcina wa basarullah laysa ka basarina marka waa ihbaatun bilaa tamiil wa tanziihun bilaa tactiil oo inakoo tamiilka iyo tashbiiha u diidayna haddana sifadan uu leeyahay laa'iqa ah dee inkiri mayno u diidi mayno oo sifadii baynu u sugaynaa wixii nuqsaan ah ama ceebana waynu u diidaynaa waa tanziihun bilaa tactiil waxay culimmadu yidhaahdeen halka sheekhu uu cabiray walaa tashbiihin waxaa ka awleysnayd inuu cabiro walaa tamhiilin waayo asmaada iyo sifaadka alfaadda kitaabkiiyo sunnada ku soo aroortay in la adeegsado lagu gaabsado ayaa ka habboon lafdiga ixtimaalaad kale soo geli karaan marka waxaa ka daqiiqsan oo ka saxsan in la adeegsado walaa tamhiilin iyadaa kitaabka ku soo aroortay laysa ka milihi shayun falaa tadribuu lilaahi alamhaal hal taclamu lahu samiya sheekhulislaamna waa waasitiyaha ee lafdiga uu ku cabiray walaa tamhiil markii ahlubidaca uu la munaadaroonayey layidhi maxaad ugu qori weyday walaa tashbiihna wuxuu yihi waxaan ku gaabsaday allafdu alwaaridu fii kitaab illah lafdiga kitaabka ilahay ku soo arooray laysa ka milihi bilaa tamiil buu yidhi marka waxa uu sheekhu yidhi markaa faahbatuu waa sugeen ahlu sunnuhu annusuusa nusuusta way sugeen kitaabkiiyo sunnada bitanziihi bay ku sugeen nasiihid ilaahay ay u diidayaan wax alla wixii aan ku habboonayn ee nuqsaan iyo ceeb ah min hayri tactiilin iyagoon diidaynoon anfinayn asmaada iyo sifaadka walaa tashbiihin oo aan kuna shabahayn asmaada iyo sifaadka ilaahay ta makhluuqaadka aan ku shabahayn oo sida ilaahay daatadiisu ay dawaadda makhluuqaadka uga duwanteenay u shabihin ayaa sifaadka ilaahayna ay uga duwan yihiin sifaadka makhluuqaadkoonay u shabihin walidaalika salafku waa kii odhan jiray jahmigu markuu kuu yimaado ee uu istiwaha keyfa huwa ku idhaa istiwaha iyo sifaatka ilahay waa sidee waxaad adigu weydiisaa keyfa huwa bidaati haddaad wasfiga sifada ilaahay keyfiyadeeda i weydiinayso horta adigu ka jawaab daatada ilaahay waa sidee marka markuu dawaquu ku wareero ila ilaahay daatadiisu waa sidaa kuma odhan karo waxaad tidhaahdaa sida daatada ilaahay keyfiyadeeda aanad u garan karin ayaa sifaadka ilaahayna keyfiyaadkooda aanad u garan karin oo laa yaclamu keyfa huwa ilaa hu sida alla uu yahay isaga mooye cid garan kartaa ma jirto laakiin ahlu sunnuhu dee waxay ihbaatinayaan macaanida sifaadka si laa'iqoo ilaahay u cunantoo ku habboon ayay u ihbaatinayaan mumailaduna nimanka la yidhahdo waxaan ujeedaa almushabiha alma almumaila tashbiiha iyo tamhiilka ay ku dhaceen waxaa ku kalifay markay sifaadkii ilaahay arkeen wahuwa samiicu lbasiir samcigii iyo basarkii iyo cilmigii iyo cizadii yani gacmihii ilaahay loo sugayey wejigii sifaadkii ficligaha kuwii daatigaha kuwii khabariga ahaa markay arkeen waxay uun sawirteen oo maskaxdooda kusoo degdegay sifaadkii makhluuqaadka oo makhluuqaadka wax arka waxna maqla gacmale indhale wejile sifaadkii iyo xawaadida makhluuqaadkunbaa kusoo degdegay dabadeed waxay yidhaahdeen un haddaynu sugno sownaka ilaahay ku shabaane makhluuqii marka yani waxa weeyaan waxaan ujeedaa cafwan mushabihadu kuwaasi waa mucailada oo almucaila markay macnaha baailka a sawirteen in haddii sifaadka loo sugo ay ka dhalanayso makhluuqii in lagu shabaho macnaha baailkaa markay sawirteen ayaa taas waxay ku xambaartay maxay inkaar inay diidaan oo yidhaahdaan mabale samci basar male weji male gacmo male marka tactiilka mucaailada maxaa ku kalifay waayo macno tamhiilay sawirteen in haddii loo sugo makhluuqaadkii lagu shabahay walidaalika ayaa culimadu yidhahdaan mucaailada mahaluu awala uma cataluu aaniyan marka hore maxay sameeyeen tamhiil oo maskaxdoodii iyo adhaantoodii maxay ku sawirteen sifaadkan la sugayo kuwii makhluuqaadka inay la mid yihiin tamhiilka markay sawirteen si ay uga cararaan ayay taasi ku xambaartay inay yidhaahdaan mabalahaba waa mucailada marka maaluu awala uma cataluu aaniyan tactiilka maxaa keenay tamhiilkay sawirteen mushabihaduna waa arafkii kale iyagu waa bilcagsi soo maah oo iyagu maxay yidhaahdeen khalaas ilahay waxbuu maqlaa maqalkiisu waa kan makhluuqoo kale waxbuu arkaa waa kan makhluuqoo kale weji buu leeyahay waa kan khalqigeennu yacni kananu aragnuun baanu ku maalanah marka kuwan mumailada ama mushabihadu iyagu yani waxay yidhaahdeen sifaadka makhluuqaadka anu arkayno un baanu uga tusaale qaadanaynaa kuwii ilaahayna oo tacaala lahu can dalika culuwan kabiira maxay simeen khaaliqii iyo makhluuqii ayay sifaadkoodii simeen waana laba kala fog oo waxaa la yidhaha alqowlu fi sifaat kalqowli fi daat yani sida daatada aan loo yani makhluuqa aan loogu shabihi karayn ee daatada khaaliq iyo dawaadka makhluuqaadku ay u kala duwan tahay ayaa ilaahay sifaadkiisana sifaadka makhluuqaadka aan loogu shabihi karayn oo ay u kala duwan yihin waxa uu sheekhu yidhi markaa faahbatuu waxay sugeen ahlulaharku annusuusa nusuustii kitaabkiiyo sunnada ayay ku sugeen bitanziihi nasihid ilaahay wixii xun oo dhan ay ka nasahayaan ay u diidayaan min hayri tactiilin iyagoon cailayn oon ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa u diidayn macaanidoodana aan ka madhnaysiinayn walaa tashbiihin oo aan kuna shabahayn asmaada iyo sifaadka ilaahay ta makhluuqaadkana aan ku shabahayn fakul ma jaءa min alaayaati awsaxa fi اlahbaari can hiqaati min alaxaadiiثi numiruhu kama qad jaءa fasmac min nidaami waclama waxa uu sheekhu yihi raximah اllah fakulu maa jaaa wax alla wixii yimid oo min alaayaati ilaahay aayaadkiisa ah aw saxa ama ku ansaxay fi lahbaari akhbaarta axaadiida nebiga ku ansaxay can hiqaatin iyadoo rag hiqaada laga soo warinayo oon ducafa iyo matruukiin ahayn oo min alaxaadiidi axaadiida ah wax allo waxa asmaad iyo sifaadka aayaadka rabbi ku sugnaaday ama axaadiidta saxiixa ah ku sugan hee numiruhu waxaynu u marinaynaa yani asmaada iyo sifaadka alfaadooda iyo macaanidoodaba waxaynu u marinaynaa daahirkeeda kamaa qad jaa sidaa uu yimid ee aayaddii xadiidka uugu yimid ee fasmac maqal min nidaami yani nadmigaygan iyo gabaygaygana wax kuugu sheegaya maqal waclaman ogow oo ogow oo aliftaas waxay ka taagantahay halkii nuunu tawkiidka khafiifad ahayd waclaman bay ahayd markaa dee nadmi ahaan ayaa alifka loogu taago loo reebo waclamaa ee waclaman ogow oo ogow weeye waa nuun tawkiid khafiifo ah sheekhu aayaadka markuu ka warramayo wuu ilaaqo fakulu maa jaءa min alaayaati waayo dee aayaadku dee saxiix iyo daciif male waa qaciyu hubuudo yacni aayaadku hubuudkooda iyo sugnaanshahooda waa qaci oo dee wax daciifi kuma jiro marka wuu ilaaqay fakulu maa jaءa min alaayaat wax alla waxa kitaabka qur-aanka ku soo arooray waa haabit saxiix hadde oo daciif ma leh laakiin axaadiida markuu marayay muxuu ku qayday aw saxa fi lahbaari can hiqaatin ama axaadiida ku ansaxay iyadoo rag hiqaadi ay warinayaan muxuu ixtiraazayaa dee alducafaa walmatruukuun wixii ducafada iyo matruukiintu ay warinayeen ee aan ansixin waayo wax kastoo la ydhaha qaala rasuulullah dee rasuulka ilaahay ma odhan wax badan baa lagu been abuurtay oo yani daciif iyo mawduuc iyo matruuk ah marka wuxuu tilmaamayaa waxa caqiidada laga qaataa inuu yahay axaadiida saxiixa ah waxa axkaamta shareecada laga qaataana waa sunnadaa saxiixa ah ee daciif iyo matruuk xukum laguma dhiso waana masaayaadka ahlulxadiid iyo ahlulahar iyo waxa weeyaan salafku ay khalafka iyo dadkan ahlulbidaca ay kaga duwan yihiin inay sunnada nebiga kala saaraan saxiixeeda iyo saqiimkeeda laakiin dadkan kale dee xadiidka ay arkaanba xadiiun shariif qaala rasuulullah rasuulkii ilaahayna ma odhan marka xataa waciidkii man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar ayay halis ugu jiraan dadka rasuulka u nisbaynaya waxaanu odhan waxa uu sheekhu tilmaamay markaa asmaada iyo sifaadka aayaadka iyo axaadiida saxiixa ku sugan numiruhu kamaa qad jaa ma hada alimraar imraarkaasi waa al- waa imraar lafdi ah iyo imraar macnawi ah oo macnaha asmaada iyo sifaadka alfaadooda iyo alfaadaasi dalaalada ay leedahay iyo macaanida ay ku tusinaysaba daahirkoodaasaa la marinayaa oo laga duwi maayo oo laga leexin maayo oo tusaale ahaan istawaa markaad tidhaahdo lafdiga istiwaha sidiisaasaad u sugaysaa calaa daahirihi oo macno kale la doonan maysidee oo ka leexin maysid istawlaa odhan maysid sidii wax markii hore carshiga cid kale ka haysatay oo uu ka qabsaday waa macno baatila ee macnaheedana waad sugaysaa oo dee istiwahani macna alculuwi walirtifaac ay calaa wartafac iyo macaanida kale salafku ay ku macneeyeen inuu yahay marka alraxmaanu cala alcarshi istawa tusaale ahaan amiruuha kamaa jaaat salafku markay leeyihiin waa lafdigii istiwaha iyo macnihii uu ku tusinayey culuwiga labadaba inaad daahirkoodaa mariso oonaad ka duwin laakiin waxaad ogaataa alimraaru lafdi duuna almacnawi waa madhab lmufawida sida sheekhu lislaam tilmaamayna waa sharu madaahibi ahli lbidac aqwaasha ahlulbidaca ka ugu sharka badani waa hadalka ahlu tafwiidka ama nimanka la yidhaahdo almufawida oo mufawidadu maxay odhanayaan waxay odhanayaan alraxmaanu cala alcarshi istawaa lafdiga istiwaha yacni daahirkiisaasaanu marinanaa oo lafdulistiwa waanu suganaa bilaa kayf laakiin macnaha istiwuhu uu tusinayo annaku ma garanayno ma culuwiba ma wax kalaa macnaha ma garanayne waxa weeyaan almacnaa nufawiduhu ila allah macnaha ayaanu u bandhiganaa laa yaclamuhu ila allah ilahay mooye cid kale garan mayso kaanama waxay ka dhigeen in ilaahay inagula hadlay alfaad aan macaanidooda la garanayn taasina waa mustaxiil marka waxay dhahan lafdiga daahirkiisaasaanu marinayna laakiin macnaha ilaahay baanu u bandhiganaa oo alraxmaanu cala alcarshi istawa dalaalada istiwaha macnihiisa garan mayno ilaahay baa garanaya laakiin daahirkiisaasaanu marinanaa kaasi madhabu salaf maahe waa madhabu ahli lbidac waana sharu aqwaali ahli lbidac in la yidhaha lafdigaanu daahirkiisa marinaynaa macnahana garan mayno ilaahay baanu u bandhiganaa laakiin madhabu salaf waxa weeyi lafdiga iyo macnaha uu tusinayaba ilain lafdigani dalaalo ayuu leeyahy laynaga rabo inaynu fahmno inu ku camal fallo marka lafdiga iyo dalaalada macnaha uu tusinayaba daahirkiisaasaynu marinanaa oo ka duwi mayno kana leexin mayno ahlu sunnuhu tafwiidka ay waxa weeyaan dadka qaarkood markaa waxay ku khaldameen madhabka tafwiidka inay salafka u nisbeeyaan oo madhabkii salafiga ay ka dhigaan waana baatil laakiin tafwiidka ahlu sunnuhu waa maxay ya maxay ahlu sunnuhu bandhigaan hay ridwan axsanta yani ahlu sunna yufawiduuna alkayfiya laakiin laa yufawiduuna almacna ahlu sunnuhu yani asmaada iyo sifaadka alfaaddaa ku soo aroortay macaanideeda ilaahay uma bandhigaanoo ma yidhahdaan anaku garan mayne macaanida way sugaan daahirkeedaasay ku sugaan laakiin kayfiyada ayay yidhaahdaan laa yaclamuha ila allah ilaahay mooye cid kale garan mayso oo iminka ilaahay subxaanahu watacaala markaynu istiwaha u sugayno waxaynu leenahay lafdiga istiwaha iyo macnaha uu tusinayay culuwiguba waa haabitun lilaah daahirkiisaasaynaynu marinaynaa laakiin kayfa stawaa siduu carshiga uga sarreeya ma garanayno baddaaha geli waayo kayfba inaad ku weydiiso ayaa ayaa bidcaah oon bannaanayn oo imaamu maalik markii la weydiiye muxuu yidhi yani alkayfu majhuul wاlistiwaءu macluum wاliimaanu bihi waajib wالsu'aalu canhu bidca ninkii u yimid ee su-aashaa weydiiyena wuxuu yidhi ma araka ilaa rajulun suu wuxuu amray majliskiisa in laga saaro nin xun weeyaana ka saara buu yidhi macnaha wuxuu yidhi imaamu maalik istiwaha kayfiyadiisu waa majhuul oo la garan maayo siduu ilaahay u sarreeya ilahi unba garanaya laakiin macnihiisu macna alistiwa waa macluum oo waa culuwi iyo sarrayn in la isweydiiyo kayf siduu uga sarreeyaana waa bidco ma bannaana in la rumeeyona waa waajib idan kayfiyada ayaa ilaahay loo bandhigaya ilaahay mooye cid garanaysa aanay jirin kayfiyatu sifaat iyo xaqaa'iqdooda laakiin alfaadda iyo macnaha ay tusinayso waxa weeyaan daahirkeeda la marinaya oo lagu sugaya waana la garanaya waa mafhuum marka numiruhaa kamaa qad jaa lafdiga keliyaha odhan si aanad mufawid u noqon laakiin waxaa la marinayaa daahirkeeda waa lafdiga iyo macnaha labadaba waxa uu sheekhu yidhi markaa fakullu maa shay dhammaantii oo jaaa yimid shay kastoo yimid oo macnaha asmaad iyo sifaadkii ku yimid oo min al aayaati aayaadka xaggooda ka yimid oo kitaabka ilaahay ku soo arooray aw saxa amase kuba ansaxay fi lakhbaari axaadiida nebiga ku ansaxay oo can hiqaatin iyadoo hiqaad laga warinaayo oo min alaxaadiidi axaadiis ah hee numiruhu waynu marinaynaa wax kastoo kitaabka iyo sunnada ku sugnaaday yacnii lafdigiisa iyo macnihiisaba daahirkiisaasaynu marinaynaa kamaa qad jaa sidaa uu ku yimid ee fasmac maqal min nidaamii yacni waxa weeyaan gabaygaygan maqal oo waclaman ogow oo ogow ayaa sheekhu u yidhi ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل وحو شيخ يقول ولا نرد كعل من ذاك كاس أي الوارد في الكتاب والسنة أسماء ذي صفات كا كتاب كي السنة كسقناتي كعل مينو كديد مينو بالعقول عقوشين كديد مينو liqowli muftarin ay liajli qowli muftarin mid been abuurtay hadalkiisa dartiina u diidi mayno kaa been abuurtoo bihi ay bi hada alqowl hadalkiisaa ku been abuurtay kaasoo jahuulin jaahilnimo badan facuul waa siiqat mubaalaqa yacni mid been abuurtay oo jahli badan hadalkiisa dartii waxa kitaabkiiyo sunnada ku sugnaaday waxa weeyaan dee cuquusheenna ugu diidi mayno waxa uu sheekhu yidhi faciqdunaa caqiidadeennu haddaynu nahay ahlu salaf walahar walxadiid faciqdunaa caqiidadeennu waxa weeye alihbaatu sugid loo sugay ilaahay subxaanahu wa tacaala asmaadiisa iyo sifaatkiisa yaa khaliilii kee aan jeclaayo khulladu waa khaalisulmaxaba darajada jacaylka halka ugu sarraysa ka maxabadiisa adu khaalis noqoteen cidi kula wadaagin ayaa la ydhaha alkhulla yaa khaliilii kanaan jecelahayo min hayri tactiilin iyadoo aan la diidayn asmaad iyo sifaadkoon la cailayn walaa tamiilin yani khalqigana sifaadkooda iyo asmaadooda aan lagu shabahayn sheekhu halkana wuxuu ku tilmaamay in madhabka ahlulxadiidka iyo ahlulaharku uu yahay inaan waxa kitaabka iyo sunnada ku sugnaaday caqli mujarada inaan lagu diidinoo lagala hor iman waayo waxaa la yidhaha alcaqlu cinda naqli marduudun ama annaqlu muqadamu cala alcaqli yacni naqli hadduu yimaado kitaab iyo sunno ku soo arooray dee caqliga waa la radinaya waa la celinaya oo had iyo jeer naqligaa ka horeeya caqliga caqligu waa inuu taabic noqde matbuuc inuu noqdo ma aha waxaa la raacaya matbuucii waa nusuusulkitaabi wasunna caqliga fayowna ma khilaafaya ee nusuustaas ayuu raacaya ee waa cuquushan mariidka ah ee ahlulbidaci waalahwaa kuwa waxa weeyaan ka hor imanaya dee shareecada wixii ku sugnaaday midda kale haddii la odhan lahaa cuquusha aynu kala hor nimaadna kitaabkaiyo sunnada bal caqliga la raacaya ee asmaad iyo sifaadka lagu sugaya waa kee ma caqliga zaydba mise waa caqliga camar ma caqliga awgeediba mise waa ka aw cali imise cuquul jirta waayo aw hebel hadduu yidhaahdo anigu sidaa iyo sidaasaanu arkaa sifaadka kan kalaa odhanaya maahe waa sidaa kan kalena wuxuu odhanaya labadiina waa khaldantane sidanay ahayd walow itabaca alxaqu ahwaa'ahum lafsadata asamaawaat waalard yacni xaqu ahwaada dadka hadduu raaci lahaa cirkiiyo dhulkuba waa fasahaadi lahaay marka dee nin walba caqli buu leeyahay nin walbana caqligiisu ka kale caqligiisa waa ka duwan yahay dadka waxa kulmin karoo keliya nusuusulkitaabi wasunna wixii ilaah iyo rasuulkiisa ka sugnaaday ayuunbaa ummaddu ku kulmi kartaa laakiin cuquusha basharka laguma kulmi karo waayo nin walba sibay la tahay siday kula tahay haddii la yidhaahdo dee fashataana maa bayna mushariqin wa muqaribin yani waxa weeyaan nina bari buu ula dhaqaaqi nina galbeed buu ula dhaqaaqi waxa uu sheekhu tilmaamo uu yidhi faciqduna alihbaatu waxay culimmadu yidhahdeen halkaa taqsiir baa ku jira yacni gaabin aan la gaadhin dee hadafkii iyo maqsuudkii oo dee caqiidada salafku ihbaat keliya ma aha waa ihbaatun wa nafyun wa tawaqufun saddexdaasuu ibnu cuthaymiin sheegaya waa ihbaat oo ilaah iyo rasuulkiisu waxay sugeen salafku waa sugayaan waa nafyi oo ilaah iyo rasuulkiisu waxay diideen ee anfiyeen ee nusuusta iyo kitaabka yani ku soo aroortay in la anfiyey way anfinayaanoo way diidayaan tawaqufkuna waxa weeyaan maa lam yarid fi lkitaabi walaa fi sunna waxaan kitaab iyo sunnatuuna ku soo aroorin yatawaqafuun mana sugayaan mana diidayaana way ka joogsanayaan lafdiga way ka tawaqufayaan wayastafsiluuna can ilmacnaa lafdiga intay ka tawaqufaan yacni jismiga iyo jihada iyo alfaadan yacni mutakalimiintu ay waxa weeyaan soo arooriyaan lafdiga way ka tawaqufayaano way ka joogsanayaan maadaama kitaab iyo sunnatuna aanu ku sugnayn macnaha iyo muraadka laga wadee looga jeedana istifsaar bay weydiinayaan qofka waxay odhanayaan maada tacni biljiha haddaad culuwi iyo sarrayn u jeedda ilaahay inuu sarreeyo wax ka sarreeya aanu jirin macnahaasi waa xaqo de waa la sugaya laakiin haddaad uga jeeddo makaan daraf ah oo ilaahay koobayo yuxiitu bihi dee waa baatilo ilaahay loo sugi maayo marka macnaha alfaadda dee aan ku soo aroorin kitaabkiiyo sunnada ilan jiha kumay soo aroorine yastafsiluun istifsaal waxay odhanayaan maxaad uga jeeddaa macnaha lafdigana way ka tawaqufayaan marka calaa kullin madhabu ahli alxadiidi waalahar inay wixii kitaabkiiyo sunnada ku sugan sugaan asmaad iyo sifaadka wixii lagu diiday kitaabkiiyo sunnada ay diidaan waxaan ihbaad iyo nafyi toona ugu soo aroorinna yatawaqafuun ay ka joogsadaan oo lafdigii intay iska taagaan ay yidhaahdaan horta maxaad macnaha uga jeedaa marka macno xaqa hadduu yahayna ay sugaan macno baatila hadduu yahayna ay diidaan min hayri tactiilin walaa tamiilin hore inoo soo martay sidaynu hore usoo tilmaanayna kullu mucailin fahuwa mumail mucail kasta waa mumail waayo muu cailin sifaadka ilaahay oo muu diidin ilaa markii uu sawirtay tamiil mooyaane walidalika culimmadu yidhaahdaan yani waxa weeyaan almumail yacbudu sanama wاlmucailu yacbudu cadama wاlmuhbitu yacbud اllaha caza wajal yacni qofka mucailka ilaahay sifaadka u diidaya samci male basar male cilmi male cizo male yacni almucail yacbudu cadaman waxaan sifaad ba lahayn miyuu jiraa waxaan jirin buu caabudaya cadam waana madhab baaila wاlmushabih ama almumail yacbudu sanaman kan ilaahay sifaadkiisii tii khalqiga ku shabahayna sanam buu caabudaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma caabudayo waayo sifaadka ilaahay sifaadka makhluuqaadka la mid ma ah sida daatadiisu aanay dawaadda khalqiga aanay ula mid ahayn marka marba hadduu sifaadkii ilaahay yidhi waa kuwan oo kale yacbudu sanaman ilaahay caabudi maayo laakiin allah ka caabudaya waa almuhbit waa qofka ahlu sunnaha ah ee ilaahay wixii uu sugay ee rasuulkiisa uu sugayna u sugaya wixii ay diideenna diidaya biduuni tamhiilin walaa tactiil waxa uu sheekhu yidhi markaa walaa naruddu celin mayno daaka kaasi ay ilwaaridi fi lkitaabi wasunna kaa kitaabkiiyo sunnada ku soo arooray ku celin mayno bilcuquuli cuquusheenna ku celin mayno kala hortegi mayno liqowli muftarin mid been abuurtay hadalkiisa dartiina yacni ugu celin mayno waxa weeyaan waxa nusuusta iyo kitaabkiiyo sunnada ku soo arooray kaa been abuurto bihi ay bilqowli hadalkiisaa ku been abuurtay kaa been abuurtay oo jahuulin jaahilnimo badan waxa uu sheekhu yidhi faciqdunaa ay caqiidatunaa caqiidadeennu alihbaatu weeyi waannafyu watawaqufu yaa khaliilii kii aan jeclaa ee jacaylkiisa aan u khaalis noqdayo waa qofka dee dariiqu salaf ku socday salafiga ah min hayri tactiilin iyadoo waxa weeyaan aan sifaadka iyo asmaadii alleh aan la catilayn oon la diidayn walaa tamhiilin khalqigiisana aan lagu shabahay فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى waxau sheekhu kusoo gebagabeeye uu yihi fakulu man awala yacni mid kastoo awila fi sifaati sifaadka ilaahay awila ka daatihi daatadiisoo kale xaal ay tahay sifaadkaasi idaa waqacat iljumalu aw shibhuna bacda almacaarifi wacribat axwaala wabacda nakiraati sifaat marka waa shibu jumle macrifo daba dhacay ka xaale kadaatii xaal ay yihiin daatadiisoo kale sifaadka rabbi min hayri maa ihbaatin ay min hayri daliilin daliil isagoon u hayn ka waxa weeyaan sifaadkii ilaahay awila faqad tacaddaa kaasi waa xadgudbay oo shareicadii waa ka tallaabsaday wastataala salafkii iyo dadkii wanaagsanaayee hore ee toosnaana wuu iska sarraysiiye wuu ka kibray waxaa u khayr badnayd inuu u tawaaduco dariiqooda ku toosnaade wajtaraa waana ku dhiiraday ilaahay subxaanahu wa tacaala oo markuu waxa weeyaan u nisbeeyey wax ilaahay beri ka yahay wakhaada waxaanu dhumbaday ama dhex dabaashuu dhex galay fii baxri lhalaaki halaagga baddiisii ayuu ku dhex dhacay oo waftaraa ilaahayna waa ku been abuurtay sheekhu halkan waxa uu tilmaamay yacni sifaadka qofka awilaa dariiqii xaqa iyo salafka inuu ka baydhay oo qof simbiririxday oo leexday inuu yahay ta'wiilkuna yani waa sarfu lafdi can daahirihi bikayri daliil lafdiga daahirka uu ku tusinaya muraadkiisa ah in laga leexiyo meel kale loo leexiyo daliil tusinaya iyadoo aanu jirin waxaynu bikayri daliil ugu qaydnay ida kaana ta'wiilu lidaliilin fahuwa saa'iq yani wuu cunamaya oo wax bannaan haddii daliil dartii wax loo awilo oo tawiilku muxuu qaybsamaa tawiil saaiq iyo tawiil hayru saaiq marka tawiilka cunamaya saaiqii waa maxay waa atawiil bidaliil laakiin biduuni daliil haddaad wax isaga awisho waa tawiil hayr saaiq aan bannaanayn marka waxa uu sheekhu tilmaamay cid kastoo sifaadka alla awishaa daliil la'aan inay xadgudubtay waxaanu ishaarayaa markuu leeyahay ka daatihi in sifaadka la marinayo halka ilaahay daatadiisa la mariyo waayo allaha mawsuufkae sifaadkan ku sifaysan halka daatadiisa la marinayo ayaa sifaadkiisana la marinaya waxaan u ishaarayaa qaacidadii ahayd maxay alqowlu fi sifaati kalqowli fi daat yacni hadalka sifaadka laga hadlaya wuxuu la mid yahay uun hadalka daatada ilaahay laga hadlayo oo sida ilaahay daatadiisaba dawaadda khalqiga aan loogu shabahayn ayaan ilaahay sifaadkiisana sifaadka khalqiga aan loogu shabahayn halkaasuu ishaarayaa fakulu man awala fi sifaati ka daatihi min hayri maa ihbaatina waa ay min hayri daliilin daliil sugaya la'aantii idan yani ariiqu salaf waa in sifaadka la sugo oon la awilin maxaa kugu xambaaraya inaad awisho wajaaa rabuka ayuu rabbi yidhi rabbigaa wuu yimid yacni inaad tirahda amru rabbika calaa xadfi mudaaf yaa kuu dirtay waayo qur-aanku wuxuu kusoo degay bilisaanin carabiyin mubiin ilaahayna naftiisa isaa kaaga cilmi badan antum aclamu am illaah ilaahay wajaaa rabuka buu yidhi imaatinka ilaahay naftiisa u sugay adigu u diidiyaa ku yidhi yaa shaqadaa kuu dirtay wajaaa rabuka xaqiiq ahaan buu ilahay u yimid laakiin amru rabbika ha odhan marka calaa kullin ta'wiilka in alfaadii la leexiyo biyadihi ay biqudratihi inaad tidhaahdo tabaaraka aladii biyadihi lmulku ay biqudratihi yaa ku yidhi ku awil qudraduna waa sife ilaahay leeyihioo naftiisa u sugay yadkuna waa sife alla u leeyihioo naftiisa u sugay inuu gacan leeyihi marka waxa weeyaan inaad gacantii qudre ku awisho dee wax laguu dirtay maahood labadii sifo mid meesha ka saarto waxaad qudrada ku sugteed yadka ku sugi weyda waa maxay dee waa jahli marka calaa kullin yacni in sifaadkii la awilo ama sife sife lagu awilo ama meel kale loola kaco ama la anfiyaba dee ta'wiilka iyo tactiilka iyo tamhiilku intuba waa madaahibu ahli اlbidaci waاdalaal madaahibu salafna ma aha daahirka in nusuusta la maryaana waa madhabka xaqa ah laakiin ahlulbidaca iyo dad fara badan waxay u haystaan nusuusta in daahirkeeda la mariyo inay baatil gaalnimo ka laasimasaba saawigu xaashiyada jalaaliinka muxuu ku yidhi liana alahda bidawaahiri alkitaabi wasunna min usuuli اlkufri imaamu shinqiiti baa aad adwaaulbayaanka marka aayaadka qur-aanka iyo tadaburkooda uu ka warramayo ayaa wuxuu gelayaa dee ihbaatka asmaada ilaah iyo sifaadkiisa marka hadalkaas saawigu soo qaadanaya uu leeyahay bal waxa uu ku qowle uu ku hadlay eega fuxshigiisa iyo foolxumadeeda yacni dawaahirta kitaabkaiyo sunnada in la qaata waa usuushii kufriga buu yidhi waana xaqiiqadii iimaanka iyo towxiidka in asmaada iyo sifaadka daahirkooda la qaato waayo shareecada in la yidhaha daahir iyo baatin bay leedahay waa ariiqatu ahliilbidac in aayadda naska inta lasoo qaato la yidhaha daahirkani muraad maahee baatin kale sir kalea meesha ku jirta adiga baatin iyo sir laguu dirtay ma jirta eh qur-aanku wuxuu ku soo degay luqa carabiya oo fasiixa daahirkaa mutabaadir ila dihni ee laga fahmayo ayaana laynagula hadlay kaasaana laynoo dirto inu mukalaf ku nahay wax intaa ka dambeeyana laguma diran adiga yaa ku yidhi baatinka baadhbaadh waxau yidhi markaa naadimku fakullu man awala fi sifaati mid kastoo awilo sifaatka alle kadaatii daatadiisoo kale xaal ay yihiin sifaatkiisu min hayri maa ihbaatin daliil la'aantii ka iska awilo sifaatka alleh meesha waxaa ka baxaya dee tawiilka bidaliil laakiin biduuni daliilka awilahee faqad tacadaa kaasi waa xadgudbay oo wastaaala waanu iska sarraysiiyey salafkii oo waa ka kibray oo wajtaraa waxaanu ku dhiiraday inuu ilaahay waxa weeyaan ku been abuurto wakhaada waxaanu dhex dhumbaduu ku dhex dhacay fii baxri lhalaag baddii halaagga ayuu ku dhex dhacay waftaraa ilaahayna waa ku been abuurtay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam